Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo beeralayda Soomaaliyeed isla markaana u heli lahaayeen abuur tayadiisu sareysa ayaa waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka lagu qabtay shirka wadatashiga daneeyayaasha abuurka dalka. Shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya, mas-uuliyiin ka socotay maamulada Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, madax ka socotay hay-adaha caalamka, shirkadaha ka ganacsada abuurka beeraha, iskaashatooyinka beeralayda Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay mas-uuliyiintii ka socotay maamul goboleedyada dalka.
runtii anoo ku hadlaya afka ee agaasimayaasha guud iyo guud ahaan maamul goboleedyada farxad weynay noo tahay inaan ka qeyb galno oo aan taladeena iyo discussionkeena aan ku darsano ee, xaaladda guud aan marayno iyo hadday tahay data collection methodology-ga ee, seed variety-ga ee, xaaladaha wax soo saarka abuurka ee, runtii waxaan filayaa inay tahay wax touchable ah ana la taaban karo lana lana lagu ogaan karo xaaladda meeshaan marayno iyo fursadaha aan haysano iyo challenge-yada na hortaagan sidii aan uga tallaabi lahayn marka wuxuu u quseeyaa afar dalag oo saad prestation ku aragteen marka maxaa lahayeen abuurkooda lama dareemayo tayada abuurka haddaan yani fertilizerska iyo bestiriska lama dareemayo iyo waxtarkooda haddii aan la haysan abuur tayo leh marka abuur tayo leh waa waa maxaa lahayeen waxaan dhigi karnaa waa asaaska nolosha qofka beeralayga tusaale haddii hal kilogram aad beeratid oo abuur ah oo saddex boqoloo gram ay kuusoo bixi weysa khasaare wuxuu kaaga bilowday abuurka marka abuurka muhiimad uu leeyahay nolosha uu leeyahay waa fahmi kartiin marka ma ma ku dheeraanayo keliya waxay tahay inaan idinku soo dhoweeyo islamarkaan idinku mahad celiyo marka een, shirkan een, dad badanaa joogo oo maxaa lahay abuurada ka shaqeeyo oo afrika markii laga hadlaayo oo ilaa iyo laba leeyer ah een, oo ugu horeyso een, maxaa lahay agra joogto tasaay oo sameysay ilaa iyo labaatan iyo afar kale wadan kale stadigan oo kale ka sameeyeen anaga laftirkan maxay noo tahay wadamada deriskeena aan ku dayanaynaya tusaale kenya oo kale tusaale fiican waayo waxaad arkayseen hadday wadan walba inta breeder oo ka shaqayso annagana breederskeena waa dad dadkeenii hore way gabooween retire noqdeen haddan ju- dad oo insha allah junior noo soo socdo oo haddii ilaahay aan rajaynayno sanadka soo socda inay maxaa lahayde meel hadda waxaa jirta macal wasiir oo ay ku qoran tahay soomaaliya waqti xaadirkan dad breeder soo shaqeeya ma leh laakiin insha allah su-aashaas waan ka jawaabeynaa sanadka soo socda dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maarey ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda dalka uu leeyahay horumarinta abuurka beeraha Eh, sidaa la sheegay eh, seed ama abuurku eh, de waa furaha waxbeerashada iyo beerta Eh, saameyn xoog leh ayuunu ku leeyahay Eh, waxa aad helayso eh, nooca siidhka aad isticmaashay ama nooca abuurka aad isticmaashay saameyn xoog leh buu ku leeyahay marka runtii aad iyo aad baan u ammaanayaa een, waxyaha wasaaradda heer federaal iyo heer maamul goboleed ee qaabilsan een, horumarinta een, seed systemka soomaaliya een, hawsha fiican ay soo qabteen oo runtii ay ku soo study ka soo sameeyeen iyo assessmenti ama qiimeyn ay ku soo sameeyeen iyo cilmi baaris een, afar een, abuur een, oo kala duwan oo afar dalag oo aad soomaaliya muhiim ugu ah annagana noogu jira eh, toddobada dalag ee taargetka nooca eh, oo runtii eh, saddex ka midihi weliba yihiin dee cuntada muhiimka ah eh, iyo sisinta oo ah dalagga hadda ugu u- ugu suuqa fiican haysta marka wax la dhoofinayo marka afar dalag oo muhiima ayaa daraasadda laga soo sameeyey eh, riboodka laga soo sameeyey aada iyo aad ayaanu ugu faraxsannahay een, in aynu baadhayno tayada siirka aan aan aan isticmaalno waxaan soo dhaweynayaa runtii dhowr iyo tobanka company eh, seed companieska soomaaliya leedahay waan ogahay qaar badan oo kamid ihi inay xoog badan geliyaan eh, sidii ay u horumarin lahaayeen een, nooca seedska beeraleydeenu isticmaalayso Een, weli dariiq dheer baa naga horeeya runtii waa ogtihiin dee soomaaliya eh, way burburtay dhowr iyo soddon sano ayay ayaa systemskeeda eh, dalka oo dhan meel kastu doonaba ha noqdee aanu halkii la rabay gaadhsiisnayn laakiin dee dhowr iyo tobankii sane ee ugu dambeeyey waa lasoo kamanayey Eh, dowlad burburtay iyo system burburay ayaa sida lagu soo dhisaa ay ay adag tahay oo dhib badan tahay laakiin dadaal fiican baa socda horumar weyn baa socda wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wada dadaalo dib loogu soo nooleynayo xarumaha cilmi baarista iyo nidaamka abuurka dalka